madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo hadal ka jeediyey munaasabaddan xuska afar iyo lixdan gurada ka soo wareegtay markii magaalada hargeysa laga taagay calan soomaaliyeed oo xora lix iyo labaatankii juun sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayaa ku dheeraaday arrimo la xidhiidha eedeymo uu u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya lixdii bilooda ugu dambeysay maalin buu hadaa maalinna hadalku shalay mid ka soo jeeduu dhacday idinkaanayna wuxuu social mediahaya kii u horreeyey waxa uu ahaa ka kaca dowladda etoobiya dagaal ku xamaajan dalka iyagii bay boobtay waa la dagaalamaynaa waxaan oranay ka noqo inta anaa maan gacanta ku qaaday shalayna wuxuu ahaa dowladda etoobiya waxba ma diidayn walaalaana nahay badayda waan uga ogolahay xeebteedaynu haddaan anaa ogol laakiin aniga haysoo maray madaxweyne biixi ayaa farta ku fiiqay isafahamkii ay somalilan iyo etoobiya kala saxixdeen bishii januari ee sannadkan isagoo sheegay in wakhti aan fogeyn la hirgelin doono sida uu sheegay ereyga la yidhaahdo emayugi goor baa dhammaynaya alxamdulilah dadkeenu siday u arrintaa u taageersan yihiin iyo siday mustaqbalkooda u doonayaan inay mar uun ictiraafka dowladda horreysa wax kasta aanu kala goobsanee ay timaado malaha saacaddiiba intaas telefon baa laigu weydiiya arrintaasi waxay maraysaa oo ay idinma aragtaan in labada dhinacba etoobiya somalilaadba ay ka go-an tahay in agreementka la saxeixo oo emayuga loo bedela xeer uu howl galo haddaa muxuu qabanayaa balayna innaga waxba dhulka nagama yaallaan aroorta hadday qoralkaa diyaar tahay inagula diyaar mayno go-aanyada ku abshira inaan kaasi ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu carabka ku adkeeyey in sannadkan doorashooyinka somalilan ee isku sadkani ay ku qabsoomi doonaan wakhtigoodii dowladda dadaal adag bay u gashay inay doorashaha socoto culayskeeday leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgeliyay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdaanu xidhannahay waayo xukuumad ahaan waxaanu go-aaminay oo dadkii ciddii aanu la tashanoo dan moodaynayna aanu kala tashanay oo kuwa taageero la isku raacsan yahay in aynu doorashada xag alle mooye wakhtigeeda ku qabanno si aynu u kala nabad galno oo musuq looga cararo oo cid baa khiyaamaysay iyo dawladda sanduuq iga boobtay iyo halkaale wax ka dhacay aan uga baxsano waxaynu kharash shan milyanoo dhow gelinay in isha bu'deeda la sawiro qofka socdayna xisbiyada macaadka qaar baa ka qayliyey oo inaad haddaanu nidhi xalaal iftiin aan qalanno oo waxaan ku marnaanu ka baxno waar isha bu'deeda qofka hala sawiro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb wareerajinaya haddana mucaarad baa doorasho qaba inahow maxaad doonaysaa waa la qabanaya si sharciya loo qabanaya isha bu'dada in la sawiro sharciga doorashooyinkay ku qoranta xukuumaddaa la faray inay fuliso anigu sharciga waa furiyeyn haddaan xukuumadda nahay dhaqaalahana wax kastaa nagu waa furiyeyn madaxweynihii hore ee somalilan daahir riyaale kaahin ayaa si qoto dheer uga warramay nidaamyada dhinaca nabadaynta ee ay ku aasaasan yihiin marka la eego hay-adaha kala duwan ee ka dhisan somalilan iyo soomaaliya sida uu sheegay daahir riyaale kaahin waxaad leedahay reer soomaaliya inaad wax laga barataan bay bayad ubaahibaahad ee uga maaragtaane waxidin tari mayso inaad annagana sheegtaan haddee go-aanka aada hadallayna midaan ka soo noqonayna mahay soomaalinimada aan isku ixtiraamno nimba wuxuu qabsada waxaan kala leenahay oo labaad danteeda ka shaqaysanaysaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudun jene faysal cali waraabe ayaa isaguna ka sheegay munaasibadda madaxtooyada lagu qabtay xalay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan xilligoodii isla markaana bulshada somalilan ay midoobaan lana hirgeliyo oo la taageero heshiiska etoobiya iyo somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa